ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan ciidamo si gaara loogu tababaray ciidamo si gaara loo tababaray oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgallo hubka dhigisa waxa ay ka wadaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamadan oo loogu magacdaray xasilinta ammaanka magaalada muqdisho ayaa gacanta ku dhigay hub fara badan oo ay lahaayeen dad horey xiriir kala duwan uga soo qabtay dowladii dhexe ee dalka soomaaliya ganacsato siyaasiyiin ku sugan magaalada muqdisho ciidamada ayaa guri guri u gelaya qaar ka mid a xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir xaafadaha ay howlgallada ciidamada ka wadaan waxaa ka mid ah degmooyinka dharkiinley wadajir hodan wardhigley shibis kaaraan yaakshid iyo degmooyin kale oo ka tirsan gobolka banaadir ciidamada ayaa gacanta kusoo dhigay hub aada u fara badan oo u badan qoryaha loo yaqaano a k ka kuwaasoo ay lahaayeen ciidamadaasi wadooyinka magaalada muqdisho oo ay buuxdhaafinayeen ciidamo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo wata gaadiid iyo hub ayaan hadda lagu arkaynin magaalada muqdisho marka laga reebo ciidamadan loogu yeeray xasilinta ammaanka magaalada muqdisho oo iyagu lagu daadiyey isgoysyada magaalada muqdisho dhanka kale warar ay helayso warbaahinta puntland bos ayaa waxay sheegayaan in magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ay ka ambabaxeen gaadiid dagaal iyo ciidamo aada u fara badan kuwaasoo isaga baxay magaalada muqdisho saacadii lasoo dhaafay waxay wararku sheegayaan in gaadiid dagaal oo aada u fara badan iyo ciidamo taabacsan siyaasiyiin iyo ganacsato caan ah oo ku sugan magaalada muqdisho inay isaga baxeen gaadiidkan oo gaaraya ku dhowaad toban gaadiidka dagaalka ayaa u jihaystay dhanka iyo degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiinta alaamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in qorshahan uu yahay qorshe ballaaran oo lagu xasinaya oo lagu xasilinayo ammaanka magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kal hore ku dhawaaqay in hubka laga qaadi doono dhammaan siyaasiyiinta iyo dadka aan la shaqeynin dowladda federaalk soomaaliya dad badan ayaa soo dhaweeyey tillaabadan halka dad kalena ay dhaliileen laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya weli faahfaahin buuxda kama aanay bixin howlgalladaas iyo weliba waxyaabaha ay kusoo qabteen xasan maxamed samatar cawke warbaahinta caalamiga puntland bost muqdisho